بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال المؤلف رحمه الله كتاب الحدود قال والزاني على ضربين محصن وغير محصن فالمحصن فالمحصن حده الرجم وغير المحصن حده مئة جلدة وتغريب عام إلى مسافة القصر wuxuu kitaabu yahay u yidhi alxuduud alxuduud waa jamcu xaddin wاlxaddu lugatan almancu alxaddu lugatan almancu xagga luqada waa manci waa diidmo wa sharcan هي عقوبات الحدود وعقوبات لتمنع من الوقوع في مثل الذنب لتمنع من الوقوع في مثل ذلك الذنب الذي شرع له الحد alxaddu xagga luqada waxaa la yidhi waa bimacna almanc sharciga xaggiisa alxuduud waxaa la yidhahdaa waa cuquubaat ciqaabyo wey oo la ciqaabayo qofkii ku dhaca dunuubtaas iyo macaasidaas maxaa loo ciqaabayaa litamnaca si cuquubaadkaasu ay u diiddo min alwuquuci dhicitaan ou qofku ku dhaco fii midli daalika dembi dembigaasoo kale dembigaa lagu ciqaabaya mid la mida inuu qofka ku dhaco ayay u diidaysaa cuquubadu alladii dembigaasoo shurica lahu lxaddu xadka loo sharciyeeyey dembigii xadka loo sharciyeeyey mid la mida inuu qofka ku dhaco ayay cuquubadu u diidaysaa oo qofku markii la ciqaabo oo xadka laga oogo wuxuu ka reebtoomayaa dembigaas mid la mida inuu la yimaado iqaamat alxuduud ama alxuduud waxay yidhahdeen culimmadu haabitatun bilkitaabi wasunnati walijmac inta waa ku suganta xuduudda waa mid ku sugan kitaabka allah subxaanahu wa tacaala sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo ijmaacu lmuslimiin fi ljumla iqaamat alxuduud iyo xuduuddu in la oogo inay mashruuc tahay kitaabka iyo sunnada iyo ijmaaca intaba waa ku suganta kelimadda alxuduud markii la ilaaqo waxay yidhahdeen culammadu saddex ilaaq bay leedahay saddex ilaaq ayay leedahay mararka qaar waxaa lagu ilaaqaa nafsu lmaxaarim yacni maxaarimta iyo muxaramaadka laftirkooda waxaa lagu ilaaqaa xad oo alla wuxuu yidhi tilka xuduud ullaahi falaa taqrabuuhaa ha u dhowaanina waxaan loo dhowaanaynin waa maxay waa muxaramaadkii wey waa xuduud muxarama muxaramaadkii buu alla xuduud ku sheegay markaasuu yidhi tilka taasi xuduudullah macnaa waa waxyaabihii ilaahay xarimay ee falaa taqrabuuhaa ha u dhowaanina yaan lagu dhicin muxaramaadkaas ilaaqa labaad waxa waaye in la ilaaqo xuduudullah ayadoo macnaheeda loola jeedo in la tilaabo xuduudda mashruucada ah oo laga gudbo waman yatacadda xuduud allah faqad dalama nafsah waman yatacadda xuduud allah qofkii xuduudda alla tilaaba xuduuddaasi maxaa loola jeedaa waa alxuduud almashruuca xuduuddii sharciga ahayd in la tilaabaa la diidaya tilka xuduud ullah falaa tactaduuha taasi waa xuduudda ilaahay falaa tactaduuhaa ha gudbina oo ha ka tilaabina xuduudda ilaahay midda saddexaad ee xuduudda lagu idlaaqa waxaa waye alxuduud almuqadara waa xuduuddii sharciga qadaray waana midda hadda kitaabkan ku saabsan yahay labada kale ma ah markuu shiiku hadda leeyahay kitaab alxuduud saddexda ilaaq middaa dambe ayuu ku saabsan yahay kitaabkan wuxuu kitaab u yahay alxuduud macnaheed waxa waaye alxuduud almuqadara waa xuduuddii la qadaray ee lagu ciqaabayey qofkii ku dhaca dunuubta sharciga u xadeeyay in lagu ciqaabo qofkii la yimaado xigmada ku jirta waa maxay iqaamat alxuduud xuduudda in la oogo maxaa xigmaa maxaa fawaa'idahoo ku sugan ahlulcilmi waxay yidhahdeen fawaa'idda ku sugan aad iyo aaday u badan taha awalan waxay yidhaahdeen xadka ilaahoo la oogo subxaana wa tacaala waxay tuhri iyo tahaaro ay u tahay mudnibka iyo qofka dembaabaya iqaamat alxuduud waa tuhratun lilmuxad almuxad waa midka la xadaya waxay u tahay tahaaro bay u tahay oo waxaa laga tahirayaa can ismi almacsiya macsiyadii iyo dembigii ayaa laga tahirayaa haddii xadka ilaahay laga oogo dembigii uu ku dhacay waa laga dahiray oo dembigii baa ka dhacay waxaa intaa u wehelisa qofka xadka laga oogayo xadkaasi wuxuu u noqonayaa kafaara can ciqaabihi fi alaakhira ciqaabtii aakhira la ciqaabi lahaa kafaaro gud buu uga yahay haddii xadka ilaahay laga oogo subxaana wa tacaala dembigaasi lagu ciqaabi maayo fi alaakhira waa ka badbaadaya ilaa adduunkaa looga dahiro laga nadiifiyo faa'iidada labaad waxay yidhahdeen culimmadu iqaamatu اlxad raadicatun lahu walighayrih xuduudda oo la oogo raadicatun lahu waligayrihi can اlwuquuci fi اlmacaasi xuduudda oo la oogo waxay ka reebaysaa asiga ayay radci iyo zajri u tahay midka dembiga sameeyey ee xadka laga oogaya asiga iyo kayrkiisba waxay ka mancinaysaa oo ka celinaysaa can alwuquuci fi lmacaasi in macaasi lagu dhaco kan markii la ciqaabo awalan asiga ciqaabtaasi waxay keenaysaa inuu xumaantii ka haro haaniyan dadka kale way ku cibro qaadanayaan oo nin walba wuxuu isleeyahay tii fulaan ku dhacdoo kalea kugu dhacaysa haddii macsiyadaas iyo dembiga aad la timaad idan arrintaas waxay zajri u tahay asiga iyo kayrkii intaba waxay ka reebaysaa macaasida iyo dunuubta faa'iidada afaraad waxaa waaye ama saddexaad waa maanicatun min intishaari الshuruur wاlfasaad iqaamat اlxuduud maanicatun min intishaari الshuruuri wاlfasaad xuduuddoo la oogo waxay maanic u tahay oy diidaysaa sharta inay faafto iyo fasaadku inuu faafo maxaa yeeley dembiga haddii qofkii galaba lagu qabto xadkii ilaahay u xadeeyey subxaana wa tacaalana laga oogo taa waxay keenaysaa inuusan fasaadku faafin waxay keenaysaa shartu inaysan baahin marka waana faa'iido aad iyo aad u weyn faa'iidada afaraad iqaamat اlxuduud waa damaanun calaa dimaa'i innaas wa amwaalihim wa acraadihim waxay damaano u tahay oy damaano qaadaysaa oy dhowraysaa macnaha ilaalinaysaa dadka dhiiggooda iyo cirdigooda iyo maalkooda intaba qofkii wax dila haddii la dilo maxaa lagu ilaalinaya arrinkaasi waxaa ku ilaashamaya nufuusta dadka nufuustoodaa lagu ilaalinaya kii waxada haddii gacanta laga jaro maxaa lagu ilaalinayaa hantida iyo maalka dadkaa lagu ilaalinayaa kii qof qadfiye haddii la karbaasho waxay dhowrmaya ilaalin u tahay cirdiga dadka muslimiinta ah idan xuduudda allah subxaana wa tacaala la oogo waxay ilaalinaysaa nufuusta ama dhiigga dadka iyo maalkooda iyo cirdigooda intaba marka fawaa'idaas oo dhan iyo kayrkood waxaa laga helaa iqaamatu xuduud illaahi caza wajal fii iqaamati xuduud illaah ayaa fawaa'idaas oo dhan laga helaya waxaana muhiima bay yidhahaan culammadu in loo fahmo iqaamat alxuduud inay tahay raxma lilumma ma ahan ciqaab iyo cadaab iyo tacdiib ma ah waa raxma lilumma xataa midka la ciqaabaya naxariisay u tahay kuwa kalena raxma iyo naxariisay u tahay waxayna ku tusaaleeyeen culammadu sida takhtarka markuu qofka jiran daaweynayo kale takhtarka markii qof jiran loo geeyo mararka qaar waa qalaa sooma calooshuu ka dilaacinaya maxaa yeeley waa xanuunsan yahoo caafimaadkiisa ku jira in caloosha laga jeexo daahirada markaad fiiriso calooshan la dilaacinayo qofku muxuu u dareemayaa xanuun iyo nooc ciqaaba waay laakiin waxaa laga leeyahay ee danta laga leeyahay asiga faa'iida ugu jirta lidaalika qofka asagoo ka raaliya ayuu leeyahay hallay qalo soo raalli ka ah ayuu wuxuu leeyahay hallay qalo ehelkiisa iyo qaraabadiisuna waxay leeyihin halla qalo maxaa yeele maslaxaa ku jirta in la qalo kadalika iqaamatu xuduud illah waa sidaas oo kale midka la ciqaabayo waxaa faa'iide ugu jirta ciqaabtaas dadka ehelka u ah iyo dadka guud ahaan muslimiinta waxaa faa'iide ugu jirta ciqaabtaas in lagu fuliyo qofkaasi maxaa yeeley sida aan soo marnay dembi dhaafay u tahay macsiyada uu sameeyey waxaa looga dembi dhaafayaa in xadka laga oogo adduunkana waa ifmigai dembiga loo dhaafaya waa laga dahirayaa maalinta khiyaa maalinta qiyaamana ciqaabtii uu la kulmi lahaa ilaahay agtii subxaana wa tacaala waa loogu dhaafaya maslaxo caamana waa ku jirtaa oo dadka muslimiinta ah naftooda iyo cirdigooda iyo maalkooda ku dhowrsamaya haddii la waayo iqaamatu xuduud illaahi caza wajal waxaa dhacaya fasaad ballaaran waana sida hadda in badan jirta markii xuduudda ilaahay laga tegay in la oogo subxaana wa tacaala qatliga iyo qitaalka waa batay dilka dadka la dilaayo oo si maalaa yacni loo dilaayo maxaa yeelay faajirkan wax dilaaya gacan dambuu ka baqaayaahe ma jirto hadduu og yahay in la qisaasaayo ma ku dhiiran lahaa kuma dhiirteen naftiisu u baqi lahaa walakum fi lqisaasi xayaatun yaa uli lalbaab tuugga waxadaaya haddii gacanta laga goynaayo gacantiisa u baqi lahaa waa ka hari lahaa tuugnimada kuwa ku tumanaya acraabda muslimiinta ee qadfinaya ayaguna way ka reebtoomi lahaayeen hadday og yihiin in karbaash u yaalloo la ciqaabay idan waa xuduudda oo la ogo waa wax maslaxa ay ugu jirto dadka noloshooda iyo mucaamaladooda iyo diinkooda intaba masaalixa ugu jirta qaala raximah اllah wazani calaa darbayni midka zinaysta calaa darbayni waa laba nooc buu zaanigu waa laba nooc yacni xaddu zinaa buu ka bilaabay kitaab ulxuduud markuu yidhi sheikhu wuxuu ku bilaabay xaddu zina zinada xadkeeda wuxuu yidhi zaanigu waa labo muxsanun wa gayru muxsanin almuxsan waa mid la dhowray wa yaa dhowray axsanahu zawaaj guurkii ayaa wuxuu ka dhowray fawaaxishii xumaan inuu ku dhaco ilan guur waa dhowr yacni waa dhowrsanaan waay oo qofku wuxuu uga dhowrsanayaa muxaramaadkii almuxsan marka waa mid la dhowray macnaheed waa mid soo guursaday oo guur soo maray wa gayru muxsanin iyo midaan soo guursan labadaasay u qaybsamayaan qofka zinaysanaya labadaa ma ka baxaya labadaa ka bixi maayo imaa inuu guur soo maray iyo inuusan soo marin falmuxsanu midka guurka soo maray xadduhu rajmu xadkiisu waa in la rajmiyo wey hadduu guur soo maray ama qof dumara ha ahaato ama rag ha ahaado qofku hadduu guur soo maro zinana uu ku dhaco xadkiisu waxa waaye alrajm dhagaxaa lagu dilaya arrintaasi adilo badan adilo fara badan ayaa ku soo aroortay oo uu ka mid yahay xadiid abi hurayra radia allaahu canh bukhaariiyo muslim labaduba ay wariyeen nebiga calayhi isalaatu wasalaam nin baa u yimid asagoo masaajidka ku sugan markaasuu yidhi yaa rasuula allah innii zanaytu rasuulka ilaahayo waan zinaystay wey faaxishaan ku dhacay fa acrada canhu nebigu waa ka jeestay sala allahu calayhi wasalam xataa karara calayhi arbaca maraat afar jeeruu ku celceliyay yaa rasuula allah innii zanaytu waxaana riwaayadaha qaar ku soo aroortay markuu nebigu ka sii jeestaba jihada uu nebiga u jeesto uga imaanaya hortiisa uu ka imaanaya markaasuu leey yaa rasuula allah innii zanaytu aniga faaxishaan ku dhaca waan zinaystay waa nin doonaya in xadka ilaahay laga ogo radia allaahu canhu falamaa shahida calaa nafsihi markuu naftiisa uga markhaati kacay arbaca shahaadaatin dacaahu nabiyu sala allahu calay wasalam nabiga calayh salatu wasalaam ayaa u yeeray faqaala wuxuu yidhi abika junuunun waa limiyaa kugu sugan nin waalan miyaa tahay qaala wuxuu yidhi laa maya ma waalni wey qaala wuxuu yidhi fahal axsanta guur ma soo martay qaala wuxuu yidhi nacam faqaala الnabiyu salى اllahu عalيه wasalam nabiga calayh الsalaatu wasalaam wuxuu yidhi idhabuu bihi la taga farjumuuhu rajmiya intaad la tagtaan ood kaxaysaan hala rajmiye buu yidhi nabig alay slatu wasalaam waa atawkiil fii iqaamati اlxuduud yacni waa la isku wakiishaa oogidda xuduudda nebigu alayh islat wasalaam saxaabadiiba u wakiishay inay xadkaas oogaan ayaguu ku yidhi ooga qaala jaabirun jaabir wuxuu yidhi fakuntu fii man rajama aniga waxaan ka mid ahaa buu yidhi dadkii rajmiyey farajamnaahu bilmusallaa musalla alciid macnaa meeshii ciidda lagu tukan jiray ayaan ku rajminay falamaa adlaqathu alxijaara markay dhagaxdii ku dhegeen haraba waa cararay fa adragnaahu waxaan ku haleelnay bilxara xarat almadiina waa meel magaceed oo dhagaxdeedu yani dhagax madow oo ku yacanii adag ay ku yaallaan waa hareeraha magaalada madiina wey farajamnaahu waan rajminay wey markaan ka daba tagna waa rajminay ashaahid min alxadiid waxaa waye idhabuu bihi farjumuuh nabiga alay slat slam wuxu yhi la taga oo rajmiyay markuu xaqiiqsaday inuu ninkan zinadii ku dhacay asigaa qirtay ma waxaa shardiga qofka markuu zinada qiranayo inuu afar jeer ku celceliyo shardi miya fuqahada qaar waxay yidhahdeen waa shardi xadiidkaanay ka qaateen inuu ku celceliyo arbaca maraat laakiin sida saxiixa ah aliqraar shardi uma ahan afar jeer walidaalika xadiidkii ninkii xaaskiisa uu yidhi waxaa ka zinaystay nin ajiir ahaa ama ii shaqayn jiray nabiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhi yaa unays uqdu calى imra'ati hada fain ictarafat farjumha muusan dhihin fain ictarafat arbaca maraat ma ku qaydin nabig alay slat slaam ku kallah buu yidhi ninkan xaaskiisa hadday zinadii iyo faaxishada qirato farjumha rajmi ninkaasina wuxuu markaa yani xadiidkiisa uu ku saabsanaa nin aad yani u shaqeeyo shaqaalo ah ayaa gurigiisa joogay ninkii shaqaalaha ahaa ayaa wuxuu ka zinaystay xaaskiisa ninkii guriga lahaa xaaskiisuu ka zinaystay ninkii marka waa dacwooday ila nebiy sala اlla alay slam xadidka fii cumdat alaxkaam aan hadda ka hor ku soo marnay nebigu u dacwooday sala allahu alayh wasalam arrintii markii nebiga loo sheegay calayhi salaatu wasalaam marka hore meelo kale soo marmareen kadib nebiga u sheegeen calayhi salaatu wasalaam rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ninkan wiilkiisa wiilkiisa wiilka guur sooma marin waa la karbaashayaa buu yidhi sanadna waa la musaafirinayaa waa ninkii shaqaalaha ahaa ee gabadha ka zinaystay maadaama uusan guur soo marin boqol karbaash iyo taqriibu caamin uu ku xukumay nebiga alay isalaatu asalaam in sanad la musaafiriyo gabadhii uu ka zinaystay ayadoo guuray soo martaba sooma ila ninaa qabay ayada wuxuu yidhi nebiga alay salatu asalaam unaysa u diro wuxuu yidhi inta aadid oo ku kalahdi hadday ictiraafato zinada farjumha rajmi buuy fain ictarafat farjumha shaahidka waxaa waaye arbaca maraatin shardi ma ah laakiin nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ninkan uga jees jeesanayey wuxuu nebigu xadiid kale ku yihi calayhi salaatu wasalaam idra'u lxuduuda bishubahaat xuduudda ku celiya shubahaat yacni sideedaba xad haddii la sheego laguma degdego intiba la heli karo wax shubha u noqon kara oo qofkaasi xadka looga badbaadinayo sharcan ma aha wax qiil ahoo diinka ka baxsan ama sharciga ka baxsan in la raadinayo walidaalika nebigu wuxuu yidhi abika junuunun soo shubha raadin maaha yani wuxuu u raadinayaa inuu cudurdaar leeyahay mawaali baa kugu sugan hadduu dhihi haddii la dhihi laha waa waalan yahay ma rajmi lahaa nebiga alay slatu asalaam ma rajmiya axaadiidta qaarna waxaa ku timid inuu yidhi lacallaka qabaltaha waxaa laga yaaba inaad dhunkootay oo aadan ka zinaysan markaasuu maya rasuulka ilaahi waa zinaystay waa diiday dhunkashadii nebigu ugu ta'wiiliyey waa ka diiday wuxuu yidhi aniga zino bareer aan ku dhacay buy ma waalantaa wuxuu yidhi ma waalno fii bacdi riwaayaat nebiga alayh salatu asalaam ehelkiisa u yeeray dadkiisa hala keena buy waa weydiiyey wuxuu yidhi ninkaan wax waaliya miyaa ku ogtihiin markaasay yihahdeen maya waa caafimaad qaba ninkaan wax waaliya ma laha taa marka waxay tusinaysaa inaan xuduudda lagu degdegayn intii xuduudda shubahaad loo heli karana waa la dafcinayaa xuduudda idra'u lxuduuda ay idfacuuha waxaad ku celisaan bishubuhaat axaadiidaas marka waxay tusinayaan qofkii guur soo mara in la rajminaayo dhagax lagu dilaayo xigmada ku jirtana waxaa waayaba inaa culummadu sida jirkaasi uu ugu macaansaday zinadii iyo faaxishadii dhammaantii dhammaantii waa in xanuunka la taabsiiyo waay ilaan qofka markuu zinaysanaayo ay manida iyo yani ay ka imaanayso jirkiisoo dhan uu ka dareemaya kadalika dhagaxana waa inuu jirkiisao dhan ka dareemo xanuunka faaxishadaas waa inuu jirkiisoo dhan ka dareemo waxaana loogu adkeeya kan guur soo maray sababtu waa maxay labada iyay ku badan tahay dawaaci zinaa midka guur soo maray iyo midkaan soo marin midkaan soo marinay ku badan tahay laakiin nin guur soo maroo soo guursaday haddana faaxisho iyo zino raadinaya kaas ciqaabta waa lagu adkaynaya waa rajmi iyo dhagax zamanadaa dambe waxaa soo baxay dad badan oo inkiraaya alrajm oo dhahay rajm wax la yhaha ma jiraan ayaamahan dambena aaday usoo badanay bal qaarkoodna waxayba ku sheegeen waxay ihahdeen qofka in la rajmiyo waxshiyo waay yani wax bani aadamnimada ka baxsan waay arrintaasina waa yacni dad u bareeray inay mucaaradaan oo ay ka hor yimaadaan diinka ilaahay subxaanahu wa tacaala raadinayana qiil iyo meelay ka baxaan cumaraana sii sheegay radia allahu canhu dadka noocaas inay imaanayaan cumar bnkhadaab radia allahu canh arrintaasi waa waa sii ishaaray in laga yaabo dad noocaas inay yimaadaan fii saxiixi اlbukhaari waxaa ku jira min xadiidi ibni cabaas in cumar radia allahu tacaala canhu uu yidhi laqad khashiitu an yatuula binnaasi zamaanu waxaan ka baqayaa buu yidhi dadku in zamanku la dheeraado xataa yaquula qaa'ilun ilaa qof yidhaahdo laa najidu arajma fii kitaab illaah rajmiga ka heli mayna kitaabka ilaahay dadka zamanka inuu inta la dheeraado waxaan ka baqayaa buu yidhi uu soo baxo qolo dhahaysa rajmi ka heli mayno fii kitaab illaah fa yadiluu ay markaa lumaan qoladaasi bitarki fariidatin anzalaha allah ka tegid fariido iyo waajib ilaahay soo dejiyey ka tegiddii awgii ay la lumaan alaa wa ina arajma xaqun rajmigu waa xaq buu yidhi calaa man zanaa qofkii zinaysta waqad axsana oo guur soo maray idaa qaama idaa qaamat albayina hadday caddayntii qunto lagu caddeeyo aw kaana alxabalu ama uu jiro uur muuqda aw alictiraaf ama qirasha ay jirto alaa waqad rajama rasuulu llah sala allahu calayh wasalam warajamnaa bacdah rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa rajmiyey annaguna nabiga calayhi salatu wasalaam gadaashiisa waa rajminay buy cumar radia allahu canh aharkan cumar radia allahu canh waxaad mooddaa inuu ka hadlaayo qoomka hadda jooga inuu ka hadlaayo kuwa hadda joogee dhahaya rajmigu kuma jiro fii kitaab illah zamankaas dadku le waa ka baqayaa inay yimaadaan waa kuwa hadda jooga waay kelimaddan cumar radia allahu canhu uu leeyahy dad saas inay yimaadaan aan ka baqayaa haddaa idaacadaha iyo warbaahinada dadka dhaha oo waxay leeyiin rajmi wax la yihahdo kitaabka ilaahay kuma jiraan mana ahan dadka in la rajmiyo haddii ay zinaystaan fa yadiluu bitarki fariidatin anzalaha allah markaa waxay lumayaan ka tegidda ay ka tageen fariido ilaahay soo dejiyey subxaana wa tacaala awgeed ayay la lumayaan arrintaasi marka waa arrin dalaal iyo baadi ah rajmigu waa mashruuc ilaahay subxaana wa tacaala iyo rasuulkiisuna waa sharciyeeyeen wallaahu caza wajal arxamu bicibaadihi minhum kuwaan dhahay waxbaan u naxariisanaynaa iyo xuquuqul insaana ilaalinaynaa ilaahay subxaana wa tacaala addoommadiisa asaa uga naxariis badan masaalixdoodana asaa uga aqoon badan asigaana sharciyeeyo rajmiga wagayru lmuxsani midkaan muxsanka ahayn kaan guurka soo marin xaduhu xadkiisu miatu jaldatin waa boqol karbaash wa taqriibu caamin iyo sanad musaafiri saw sanadka musaafiriskana waxay u noqonaysaa ilaa yani ilaa ijtihaadi alimaam xaggoo u musaafirinayaa waxay ku xidhan tahay xaakimka ijtihaadkiisa meeshuu u arko in qofkan ay munaasib u tahay in loo musaafiriyo ayaa la musaafirinaya iyo haddii musaafiriskaasi ay maslaxa ugu jirto sida maalan inay maxram leedahay hadday qof dumara tahay layska musaafirin maayo ujeeddada musaafirinta laga leeyahana waxaa waye mowdicii faaxishada iyo xumaanta uu ku sameeyey qofkan in laga wareejiyo oo meel kale loo wareejiyo si xumaantii uusan ugu noqon mar labaad wa taqriibu caamin iyo sanad in la musaafiriyo ilaa masaafati alqasri loo musaafiriyo wy masaafati alqasri yacni masaafo salaada lagu gaabinaayo xaggeed ayaa loo musaafirinaya masaafat alqasri inay ka badatana waa laga yaabaa arrintaasina waxay u noqonaysaa ila ijtihaadi alxaakim waalqaadi xaakimka iyo qaadiga ijtihaadkooda ayay u noqonaysaa wa sharaa'iطu alixsaani arbacun alixsaan bimacnaa qofkii guur soo maray shuruuddiisa waa afar markii la rajminayo albuluuq inuu qaangaar yahay waalcaqlu waalxuriya walxuriya maxaa ku baxaya alcabdu baa ku baxaya wa wujuudu lwad'i fii nikaaxin saxiix iyo jiritaanka galmo galmo waa inay jirto oo hore usoo maray macnaha fii nikaaxin saxiixin nikaax saxiixa dhexdii yacni nikaax saxiixa waa inuu soo maray isla markaasna xaaskiisa uu galmooday hadduu ninku soo guursado laakiin uusan xaaskiisa u galmoon kadibna ay kala tagaan ama asoon u galmoon uu zinaysto muxsan miya mase waa hayru muxsan markaan warkan waa hayru muxsan wa goormuu muxsan noqonayaa idaa xasala alwad'u waaljimaac waa hadday galma jirto nikaaxaasuna uu yahay nikaax saxiixa والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين